si korlankagaada aqoonta tababarayaalka hireerka banooniga lugta dowlada federaalk iyo kan koonfur galbeed iyowaybaa tababar laanfuray ilaa iyo soddon macalin oo kumidee hogaamiyaalka kooxo ku dhisan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waliba tababarku aqoontii korlankagaada ee macalimiinta kooxo ku dhisan baydhabo furitaan shee goobroog ku hayana gudoomiyaha hiriirka banooniga lugta soomaaliyeed gudoomiyaha hiriirka banooniga koonfur galbeed iyo mas-uuliin kale goreen gudoomiyaha xiriirka banooniga dowlad goboleedka koonfur galbeed axmed doolar oo furi tababarka ayaa ku hadalay muhiimada usa angliya soddonku macalimiin ee kooxo ku dhisan magaalada baydhabo tababarka olangobadii geerka may farxadnin aha inuuna furn seminaarka macalimiinta olanka sayleysan dhiiga oo runtii geeka markii inka horeyta lakadah furay meel ku baxsan caasimada soomaaliya muqdisho oo runtii nagatii koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo runtii iyada farxadninka ato may fadaan inuu ma hadlan qof kasta oo qayb ku jeesida galan ku jeesida siimay baa ka suurta gala fadhi anku horeey gudoomiyaha xirka kubadda cagta Soomaaliya wadana Cabdi Maxamed Cali Sheena runtii kumid hayta ballanqaadkii shay inay kubadda cagta la baahi meel kasta la deersi insha Allah may baa aqoonta la baahi saasaata ugeeka furitaanka ma qayb ku ahaa oo sheega doona ho bilaariyana xarun kale oo section kale oo yaan youth lankasaw center lankasaw talantaga ciyaartoy la kubiyow oo yaan markan ka horeeyay meel ku baxsan caasimada ka furdon oo bilaahir si simbaradan ciyaartoy roogda mee fadaan ciyaartoy talent leh in deegaanka ku bad sa mustaqbalka kubada cagta koonfur galbeed guud ahaan Soomaaliya lagu faa'iideysado een runtii iyada farxad ninka ta hadhawaan insha Allah may baa ku daala doogna een inan horumarinta ku sii wadna dhammaan macalimiinta oo meel raageeg tababarka la sii haay oo runtii waqtisha iyo juhdi shayeen habeen runtii aan mahadnagaan dhanka kale gudoomiyaha xiriirka banooniga lugta ee soomaaliya calishiine uuse ku hadalay tababarka farowshay yoweyba usa ku qaybgaleelka kala dardaarmay inay ku faa'iideysadaan horta inaan halka kan maanta imaado annagu ujeedadana tahay inaan macalimiinta loo qabto koorso sida axmed basha ee koorsada tanu koorso kaaf lagu qaadanayo waaye kaaf waxay soo rogtay nidaamay soo rogtay qofka aan haysan shahaado kaafa inuunan tababari karin qaranada qofka marka waxaa la rabaa waxay ka bilaabataa d ilaa baroo baroo ay gaartaa marka waxaan rajaynaynaa insha allahu soomaaliya waa markii lixaadoo laga qabto isteedada waa marka ugu horreyso laga qabto annaga qorsheen uu yahay laba kun labaatan iyo lix inaan lix boqol oo macalin oo soomaali ah oo shahaadada kaaf haysata inaan gaarno waa qorshaheenno shahaadada c iyo bna way daba soconaysaa meel mid kastana waxaan imaanaynaa goobteeda macalimiintu way soo baxayaan waxay imaanaya halka kan shalay wuxuu ah ballanqaadkeennu in aan gaarsiino gobollada iyo magaalooyinka kubadda cagta dhammaanteed waa xuquuq loo wada siman yahay oo dalka o dhan uu leeyahay marka dhammaantu dalka inay wada gaarto qof walbana goobtiisa ku gaarto waajib waay annaguna saasaan ka soconnaa annagoo waajibkayna fulinayna dowladda koonfur galbeedna waxay kamid tahay meelaha kubadda cagta aada looga jecel yahay kubaddeeda cagto aada horumarsan tahay ciyaaraha ka dhaca magaalada baydhabo adduunka o dhan waa laga fiirsadaa
ka dambeyntii wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaro koonfur galbeed ee soomaaliya salmaan cali oo si rasmiya markaasan daahfuray tababarka iyo si eedan ka dheeraday ujeedkii oo muhiimada lagu leeyey run ahaantii aad iyo aaday maanta farxad ii tahay isteedkii ugu horeeyay oo noqdo dowladda koonfur galbeed lagu bilaabo tareyninka aniita lagu qaadanayo shahaadada diiga oo run ahaantii ah bilow fiican oo aada iyo aadna muhiim u ah in lagu gaaro shahaadooyinka kale maxaa la dhahaye oo daba joogo sidoo kale waxaa rabnaa in tareyninkan intoo socdo aad si fiican ugu faa'iidaysataan dhexdiina si fiican isku bartaan waxaadan fahmin ilaahad fahamsiiya markaad shahaadada qaadataan oo ilaah idinku guuleeyana waxaan rabaa in dadka aad soo saaraysaan u cadaalad fashaan waxaa barateen aad bartaan oo si qurux badan aad u bartaan hadduu ilahay raalli ka noqdo maxaa la dhahayay sidoo kale waxaa jirto dhallinyaro oo taalantigooda lagu soo saari doono ayagana insha allah markaad tareyninkan dhammaystaan dadkii soo saari lahay idinka waayo waxaana idinkaani laga sugaa inaad soo saartaan dad muhiim u ah matali karo ciyaartooyda reer koonfur galbeed ciyaartooyda guud ee soomaaliya qaranka meel walba ay ugu dheeli karaan insha allahu tacaala waxaa rabaa si gaara inaa ugu mahadnaqo gudoomiye cali sheene run ahaantii muhiimad gaar ah oo sii dowladda koonfur galbeed tababarku ahay koox aqoonti oo korlan ka gaaday macalimiinta kooxo ku dhisan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baah iyo wayba usanagada doone ko walbadan ku faa'iidey doonaan intii usa dareera tababarka